mas-uuliyiin u hogaaminaya wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland maamulka degmada kismaayo xildhibaano ayaa kormeer ay u kuuragelayaan xaaladda dadka deegaanka ka sameeya deegaanka kudhaa mas-uuliyiinta ayaa u kuuragelayay xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanka baahiyaha ay wajahayaan iyo sidii ay uga shaqeyn lahaayeen dadka deegaanka kudhaa ilaalinta iyo midnimada haddaba qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiya baahiyaha kala duwan ay xilligan wajahayaan waa biyo ceel ah shakhsiyaad ay leeyihiin lacag badan lagu caba hadda danta iyo duruufta waddanka taalana waa taqaanaan marka xigta caafimaad baa loo baahan yahay caafimaadka waa jira oo waxbaa ka alkuman laakiin wax dhammaystiran ma ahan hooyada xanuunsata ama dhalaysa iyo dhibaatooyinka dheeraadka soo kordha hadda meel baan ula cararnaa oo bad ay naga xigta oo gaadiid barri iyo gaadiid badlalsu dabadhigaan ku qasbannahay dowladdu waxay wadaa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aannu isleenahay waxay mid u noqon doonaan gundhig iyo waxtar iyo mustaqbalka wixii ay degmada tuulada tani ku noolaan lahayd hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday nolol kaleeto tahayba madaxda sharafta leh noogu yimaadeen kismaayo godoomiyo iyo wasiiro iyo xildhibaano iyo dad fara badan marka waxaynu soo dhoweynaa kudhaa ku soo dhowaada dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee jubbaland ee halkaasi gaaray ayaa waxa ay ka warbixiyeen ujeedka ay halkaasi u soo gaareen hadda mas-uuliyiintii baa socda waxaad sheegaysaan idinla arka hadday caafimaad noqoto waxbarashadii biyihii iyo dhammaan waxyaabaha kale oo asaasiga oo dawliga ah intanadana waxaan wakiil ka nahay dhammaan xubnihii kale oo dowladda wasaarad walba oo jubbaland ka jirta waxaa wakiil ka ah mas-uuliyiintan meesha fadhida waxaana rajaynaynaa hadduu wixii hore ballanqaad ku ekaa iyo hadal inta aan joogno oo aanaan laabanin deegaan ka laabanin waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen wax badan oo ka inay idin soo gaari doonaan marka koowaad dadka halka ku nool iyo deegaanada badhaadhe oo hoos tagta magaalada tanu in xaaladihii amniga ka soo kordhay aan wax ka qabanno qodobka labaadna waxa weeye inaan u kuurgalno baahiyaha asaasiga ah ee ka jira deegaankan